saacado yar ayay wax walba isbedeleen ka bixista midowda yurub ee u k dowladda airishka ee dalkan airelan wakhtigeedii waxaa mugdigeliyey guuldarrada timid xalay ee ka bixista midowda yurub ee dalkaasi boqortooyada ingiriiska xaqiiqdii guuldaradan dhacday habeenkii xalay ahaa ee ay go-aanka u k ku qaadatay inay ka baxdo midowda yurub waxay airelan ku qasbaysaa inay wajahdo weji cusub oo cawaaqib xumadeedu noqon doono mid gaaban mid dhexe ama mid dheer marka hore u k iyo yurub waxa ay wejihi doonaan xilli dhaqaale iyo siyaasadeed oo xun marka airelan la eegana waa mid si qoto dheer u saamayn doonta waxaynu eegi doonaa haddaba sida ugu degdega badan ee ay u saamayn karto airelan marka la eego xagga dhibka soo gaari kara dalkan jamhuuriyadda airelan iyo guud ahaan dhulka airishka ah ama north airelan marka hore waxaa xadka la dhigi doonaa kontarool custom u dhexeeya jamhuuriyadda airelan iyo u k laakiin taa macnaheedu ma aha mid degdeg wakti ayay qaadan doontaa ama mid degdega ma noqon doono marka hore waxaa xadka la dhigi doonaa control custom u dhexeeya jamhuuriyadda airelan iyo u k sidaas awgeed customkaasi wuxuu noqon doonaa mid cashuura badcadaha iskaga goosha labada dal ganacsigu ma istaagayo inkasta oo tallaabada suuqa ganacsigu uu deg deg iskii jawaab xun uga bixiyey taas oo hoosu dhac ballaadhan uu ku dhacay suuqa airelan saakaba boqolkiiba toddoba ayuu hoosudhacan yimid xagga u k oo soddon sano meel ayna gaadhin bownku uu gaadhay ama loo odhan karabaa afka ayuu dhulka ku dhuftay waxaa jiri doona isbeddel dhaqaalo oo xun waanu sii socon doonaa ilaa iyo muddo maamulka ra-iisul wasaare endi ken ee dalkan jamhuuriyadda airelan muddo intee leeg ayuu ku jiraa ayuu ku jiri karaa ama teerankiisu uu ahaan doonaa waa su-aal la isweydiin leh ayay tir irish times maadaama ay guuldarradani timid dowladda airelan waa dowlad minority govermana waxa ay saameyn ku yeelan karaan isbeddelkan sida weyn u saameeyey airelan ee ka bixista u k ra-iisul wasaare master keny waxa uu wajihi doonaa xilli adag oo aan la hubin mustaqbalka marka la eego kontonkii sano ee u dambeeyey saadaasha ugu weyn waa dhaqaalaha jamhuuriyadda oo si weyn mugdu u geli doono taasoo looga baahan yahay sidii uga badbaadin lahaa iyo qulqulato ka soo kordha waqooyiga airelan labada dhinac saamayn siyaasadeed iyo dhaqaale ayay ku yeelanaysaa kuwaasoo u baahan in laga sii fikiro waxay tallaabadan u k qaaday ku noqonaysaa airelan iyo adduunka xidhiirhkooda mid weyn oo wax u dhinta siyaasadda iyo ganacsiga tani waxa ay u tahay guuldarro dowladda airishka oo keeni kara inay dhexdooda uu ka bilaabmo fowdo siyaasadeed waxaa kaloo uu qulqulato sharci ku keeni karaa midowda yurub waxaa iman karaa xagjarrimo siyaasadeed midowda yurub dhexdiisa waxaa ku iman kara e u midowda yurub dhaqaalihiisa mid taariikhda xusto oo noqon kara taariikhda hoosudhicii ugu weynaa ee abid ku yimaada dhaqaalaha yurub resession gobolka scotland waxa uu u codeeyey ka mid ahaanshaha midowda yurub waxauu ku dhegan yahay haddii ay england ka baxdo yurub annagu waanu ku jiraynaa e u waxaana laga yaabaa in afti kale laga qaado oo ay ku dalbanayaan inay ka baxaan u k waxaa kaloo jira khatar siyaasadeed oo ku imanaya heshiiskii geedi socodka ee waqooyiga airelan iyo mustaqbalka dadka airishka ah ee north airelan waxaa dhici kara kala duwanaansho xagga ahdaafta ah heshiiskii good friday la baxay iyo britain iyo ireland north ireland ayay ku qasbi doontaa inuu barbaro